hawi waxa aad tahay mid nacasa nacasnimadiisuna aanay qarsoonayn maalin walba meel lagugu dhibayo ama shabakad xidhan baad iska gelaysaa maalin walba intuu kildhi madaxa la galo maalin walba ayuu soo qaylinaya laqawiyun mubiin waxay tilmaamaysaa qofka muminkaa laa yuldaqu lmu'minu min juxrin waaxidin maratayn buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka muminka uu ka fariisan yahay maalin walba meel lagu dilayo lagu waxyeelaynayo lagu bahdilayo inuu maaragtay joogo saa darteed baa islaamku uu jideeyey hijrada qofkii mustabaca fi caqiidadiisa iyo cibaadadiisa wuxuu noqon wayo dacwadiisa inuu iskaga tago ma ka adkaysan karayo ee dabeedna waa soo dhaqaajiyey markaa nebi muuse falamaa an araada kolkuu doonay nebi muuse an yabtisha in uu ku dhufto biladii huwa caduwun lahumaa kii labadoodaba cadow ahaa muuse iyo ninka reer banu israa'iilba kii cadowga u ahaa ee faraacinada ka mid ahaa markuu feerhkiisii caanka ahaa kula soo dhaqaaqay qaala wuxuu ihi marka yaa muusa muusow a turiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta nafsan sidii aad qof u dishay bil amsi shalay shalay baad mid dishae maantana ma inaad i dishaad doonaysa maqaaladan culimmada qaarkood waxa ay leeyihiin ninka odhanaya waa kii uu doonaya muuse inuu feedho ee qibdiga ahaa faraacinada ka tirsanaa sirtanna waa laga yaabaa inuu ama kan uun ka helay ama cid kale uun ka helay dabeedna waxa uu leeyahy war shalay baad mid dishay annaga ah maantana maanaad igu soo socota culimada qaarkoodna waxay leeyihin hadalkan kalihi waxa weeye kii uu doonayay nebi muuse inuu isaga laftiisaba uhiiliyo reer banu israa'iil ka mid ahaa oo wuxuu fahmi waayey soo dhaqaaqii uu muuse soo dhaqaaqay inuu isaga ku wado feerhka iyo inuu kakale ku wado waabuu baqday markaa dabeedna wuxuu is idhi armaa adiga ay wax kaa soo gaadhaan darbadda muuseu ka baqday dabeetana waaba ka hadalkan addoon ilaahay uu maagay dee ma libdho xaguu ku libdhi wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi inta alla ka sokaysa min weliyin walaa nasiir weliguna wax balaayada soo socota joojiyuu noqon lahaa nasiirkuna wax ka dulqaado oo ciddii wax u geysatay qofkan wax uga soo dhiciya labada midna ma jiro labadaba ilaahaybaakuwa hagaajiya kuwa wax hagaajiya sidaasuu yihi labada mid kastaaba ha yidhaahdee ninkii maqaaladaa yidhiba muuse waxa uu ku weeraray inuu dhulka isku weynaynayo iyo inaanu waxba hagaajinayn oo had iyo jeer dadka cadowga ahi qofka muslixa mufsid bay u yaqaanaan sidoodoo kale haddii uu dhaqdhaqaaq sameeyo ama cid madluuma uu doono inuu uhiiliyana waxay moodayaan inuu jabbaarnimadoodii iyo kibirkoodii qofkani wado cid kastoo ka hor timaadaa waxay u qaadanayaan sidooda inuu kibrayo ma u qaadanayaan inuu cadaalad xaqiijinayo dabeedna kii kale laftiisa in uu khaarajiyey baa muuqanaysa ama uu kollayba ka dhiciye u yaraan warkiisi dabeetana waa sii fiday wardoonkiina waa soo sheegeen darbadaha ninka geystee wacdarahan muujinaya inuu muuse yahay dabeetana shir baa laga galay maamulkii si ninkaa loo soo qabto wa jaa-a waxaa yimi rajulun nin baa yimi min aqsa almadiinati magaalada xaggeeda shishuu ka yimi yascaa waa ordaya ninkani kol hadduu digniinta wado kol hadduu walaalkii oo la doonayo in waxyeelo la gaadhsiiyo la dilo uu u digayo wuxuu mutaystay in rujuuliye loo qiro oo ilaahay u dhaha rajul nin mudakaraa yimi meel fog buu ka yimi oo nin wahsanaya maaha muhiimadda arrinkuu qiimaynaya nin aayar tallaabsanayo oon qiimaynin xaajada maaha yascaa waa nin ordaya qaala yaa muusa wuxuu leeyahy muusow ina almala'a waar kuwii meeshan madaxda ka ahaa ee faraacinadii ya'tamiruuna bika way kuu tashanayaan liyaqtuluuka si ay kuu dilaan oo ay ku khaarajiyaan fakhruj iska bax innii laka anugu waxaanay adiga min annaasixiina kuwa kuu danaynaya ee kula talinaya arrinkaasaan kuu sheegay buu yihi sirtaa ayaan kusoo gaadhsiiyey ya'tamiruuna bika waa kuu tashanayaan wey oo ficilku siyaabo kala duwan buu usoo aroraya macneyo kala duwan i'tamara wey kani i'tamara ilahay baa yihi wa'tamiruu baynakum bimacruuf ka wada tashada macnaa carruurtii markuu la hadlayay raggii dumarkii isfuray marka itamara waa wada tashaday wey adaa lagaa tashanaya laakiin kolka mujaradkiisa loo baydho ficilkaasi waa masiidkiya waxa uu noqdaa amara waa noqdaa amara marka faaciladiisa la eego amara wuu shirqoolay iyo amara wuu faray iyo amara madax buu ka dhigay iyo amira shayu shaygiibaa weynaaday iyo itamara waa shiray intaba uu noqdaa yani waa kii markaas masiidkaa wey war meesha iskaga carar buu yihi warkii waan hayaa xaqiiqadaana ku soo gaadhsiiye ee qofka muslimka aana in walaalkiisa kale u naseexeeyo aanu hoojinin oo aanu ku farxin waxa lala maagan yahay waa midho waajiba weeye saxaabigii wuxuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam bayca iyo heshiis wuxuu igula galay annusxi likulli muslim qof kastoo muslima waa inaan u naseexeeyo aan la taliyo fakharaja markaa nebi muuse isagoo dee taladii qaatay waa ka baxay minhaa magaaladii khaa'ifan isagoo cabsanaya oo yataraqabu sugaya waxa dhici doono baa la daymoonaya qaala markaa wuxuu yidhi rabbi ilaahaygiiow najnii iga badbaadi min alqawmi aldaalimiin ilaahay ow kuwan daalimiinta iga nabadgeli oo qofku marka uu yaabo cidda uu u cararayo cuskanayo ee uu miciin bidaya waa ilaahiisa ee uu wixii uu ka cabsanayo o dhan ka magangelayo walamaa tawajaha buu ilaha yidhi marka masar buu kasoo lugeynaya xijaaj waqooyigeedana waa kusoo socdaa waa masaafo dheer wey walamaa tawajaha markii uu usoo jihaystay tilqaa'a madyan meesha madyan la idhaahdo waa sacuudiga waqooyigiise markii uusoo jihaystay qaala wuxuu ihi casaa rabbi ilaahaygu waxa uu xaqiiqo ku yahay an yahdinii inuu igu hago oo igu jiheeyo sawaaa sabiil jidka toosan ee safarkayga u toosan ee nabadgelyadayda u toosan ee hanuunkayga iyo hagaagayga u toosan ilaahayga saasaan ka rajaynayaabuu sidii baana ilaahay u hagay oo halkii uu ka soo ambaqaaday marka dambe ee muddada dheer uu deganaa halkuu alla ku hagay bay walamaa warada maa madyana buu ilahay yidhi kolkii uu ku soo arooray meesha madyan laydhaa biyaheeda ceelkii madyan oo dad iyo duunyaba ka cabayaan meesha madyan la idhaahdo ayuu ku soo arooray markuu ku soo arooray wajada calayhi waxa uu ka helay ummatan dad min annaasi ka mid a koox dad ah ayuu helay yasquuna xoolahooday waraabinayaan waana cabayaan wa wajada wuxuu helay min duunihim xaggooda soke meel dadkaa ka sokaysa imra'atayni laba haweena ayuu kula kulmay taduudaani waabinaya oo celcelinaya xoolahoodii xoolahoodii celinaya noocay doonayaan xoolahaasi aad marka dawdku waa xoolaha marka ceelka laga celiyo waana horitaanka oo kale sida dee markaa lasoo horayo ee ceelka loo horayo waa adiga arkadoo waktiga ay xooluhu ugu dhib badan yihin e ugu rafaad badan yihin wey iyagoo biyihii arkayo laga celinayo taduudaani qaala markaa wuxuu ihi maa khadbukuma arrinkiinu muxuu yahay khadbigu arrinka weyn dadkan biyihii xoolaha waraabinaya iyo labadan dumar ahe iyagu xoolaha u qaabilsanuun inay hor joogaan horma ka soconaysaana aanay jirin xoolihii lama kala horayo laakiin waa la hor taagan yahay marka arrinkooda si gaara u milicsada qaala taa waxay idhahdeen laa nasqii waraabin mayno wasaqa waa mucadday noqonaysa laa nasqii waraabin mayno xataa yusdira aricaa xataa yusdira ilaa ay fuliyaan arricaau dadkan xoola raaca ahi jeeroo xoolahooda ay fuliyaan annagu waxba waraabin mayno kuwa yaga ama laa nasqii xataa yastura aricaau yastura arricaaw yustira iyo yastura labadaba quraada sabcadii waa akhriyayaan marka yustira waxa weeyaan mucaddi yustira arricaau mawaashiihim kuwan xoola raacatadii jeeray xoolahooda fuliyaan yastura haddii la yidhaahdana jeeray iyagu fulaan dabcan waxay la fulayaan dee markay xoolahooda waraabsadaan annagu waktiga dadkani fulaanun baanu geli karnaabayda raggan ajaanibta ikhtilaadkooda iyo u awood sheegashadooda iyo ila weligoodba dadku ceelka waa la iska riixi jire soomaalidu markay ka warramaya nin gabadha toolmoonidooda iyo awoodooda ayaa waxay odhan jireen inankay dhasho ceelka laga riixi maayo macnaha inan wuxuu noqonayaa xoog badan buu noqonayaa mudakara dabeedna dadkaabaase isriixaya dee ugu tegi mayna bay leeyihin wa abuunaa shaykhun kabiir aabbahayana waa oday weyn shaykhii xagga da-da ahaa weeye shaykhun kabiir oday weyn baa dhalalay marka haddii aad dumartiin maxaa rag meesha usoo geli waayaday bay jawaab u tahy arrinku kolku halkaa marayo muuse waa u damqaday dumarkaa iyaga ah jaanibkii ixsaanka inkastoo dee rafaad badani uu soo maray sida hadalkiisa ka muuqanaysa haddana wuu u damqaday iyadoo taa aad ka arkayso inaanay kakanaan ka ahayn waktigii uu lahaa qaala law ittakhadta qaala law shi'ta latakhadta calayhi ajran markii uu gidaarka khadir hagaajiyey buu hi haddaad doonaysa mushqaayad baad ka yeelan lahayd halkan marka dee ixsaankuu ku waday khadir muusena cadaaladuu eegayay laakiin muuse bilaa cadaalad bilaa ixsaan mu ahayna isaga laftiisu waa kan oo ixsaankii wuu ku soconaya ee qoladaasi see u dhaqmeen bay ahayd in cadaaladda lagula dhaqmo u arkayay inay ku munaasiba ixsaankiibuu ku soconaya fasaqaa lahumaa buu ilaha yidhi wuu u waraabiyey xoolihii noocay doonayaan ha ahaadeen ma geel bay ahaayeen ma ari bay ahaan ma looba midkay doonayaan ha ahaadeen wuu waraabiyey isagoon waxba ku xidhin uma tawallaa wuxuu u jeedsaday wuxuu u dhaqaajiyey ilaa dilli harkii faqaala markaasuu calaamcalayo waxau ihi rabbi ilaahaygiiyow limaa anzalta ilaya wixii aad ii soo dejisay ee aad iigu tala gashay oo min khayrin arsaaqad iyo cunno ah faqiir maanta waan u baahnahay wy waxaa halkaa ka muuqanaya marka inuu diifaysan yahay oo dee rasuul ambiyada ka mid ah waktiga uu baryayo ilaahay inuu baahi tiro waxa weeyaan inuu aada u duruufaysan yahay iyadoo runtii taasi ay ka muuqanaysa imtixaanka ambiyada ilaahay soo maraya iyo dee heerka uu gaadhsiisan yahay muddo dheer buu soo socday sida ibnu cabaas uu tilmaamayo laga yaabaa inuu kabalaan ku socday caleenta dhirka soo cunayay siduu nebi maxamed ba caleyhi salaatu wasalaam caloosha iskaga xidhi jiray beerka wuu iskaga xidhayay dhagax u qaboojiya innaguna inagoo dibiro ayaynu leenahay waa gaajo macluul rasuulkaasi sidaasuu leeyahay ilaahay buu baryay kolka inuu siiyo wixii uu markaa arsaaqad loogu talagalay halkiisiibuu dabeetana iska jiifsaday waajibkiisiina wuu gutay isagoo xaalad saa ku tahay fa jaa-at xoolihii dabcan way fuleen hablihii aabbahood bay u geeyeen xoolihii ay fuliyeen aabbahaasi kumuu ahaa culimo badani waa shucayb bay leeyihin oo qur-aanku inta badan markuu qisada shucayb tilmaamaa qisada nebi muusena la tilmaamaa isku xigidda ay isku xigeen waa laga yaabaa in uu shucayb ahaa laakiin daliil gaaroo sheegaya inuu shucayb ahaa ma jiro a'imada qaarkoodna waxay idhaahdaan shucayb inaanu ahayn bay u dhowdahay oo dee dadkan shucayb haddii dee cidi un rumaysay dee hablihiisii ari keli xoolahan laguma eegeen ee cid u waraabisa unbaa kasoo bixi lahayd meesha waxaa ka muuqatay in aan dee cidi raacsanayn fa jaa-at waxaa timid buu ilahay yidhi ixdaahumaa labadii hablood midkood ayaa u timi muuseo soo gaadhay tamshi iyadoo soconaysa cala istixyaa'in maca istixyaa iyadoo gaashaaman oo shaaximan oo si fiican u soconaysa ayay timid odayga lama sheegin goobta lama sheegin waktiga lama sheegin inanta magaceeda lama sheegin laakiin maxaa la sheegay kayfiyadii midhka uu qur-aanku taariikhda ka dhigo hoosta ka calaamadiya waxa weeyaan cala istixyaa xishoodka inantaa ogabay xishoodku waa iimaanku ka midi makhluuq oo dhan wuu ku wanaagsan yahay ragga wuu ku wanaagsan yahay dumarka wuu ku wanaagsan yahay laakiin dumarku kusii fiican yahay alxayaau min aliimaan cala istixyaa markii xishood la waayeyna dee waa adiga arkay waxa ka dhacay dumarkii halka ay marayaan iyo foolxumada dadkii maqal iyo muuqaalba ka soo baxday cala istixyaa markuu ibnu cabaas fasiraya waxa uu leeyahay may ahayn mid baaladaymood badanoo sii orod badanoo soo orod badane waxay ahayd mid si degan oo mudakara oo marwanima u soconaysa qaalat markaa waxay tidhi ina abii yadcuuka aabbahay wuu ku yeedhayaa liyejdiyaka si uu kaaga abaariyay ajra maa saqayta lana waraabintii xoolaha adoon waraabisay si uu mushqaayadeedii kuu siiyo kuugu abaariyo marka fidradu saasay keenaysaa hal jazaau lixsaan ila alixsaan man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuh nebigu cidda wanaag idiin samaysa wanaag u sameeya buu leeyay sidaasaa dabeedna loo soo jeediyey kolkii uu arkay cid wanaagsan oo dugsan karo garabsan kara halkan cidlaba waxba ka guri maayo dabeedna waa dhaqaajiyo u aqbalay rubbama aanu adduunba doonaynin iyo ajri toone ilaa horeba ugumuu xidhine dee wehel buu maanta u baahan yahay falamaa jaa-ahu kolkii uu u yimi odaygii dhalay hablahan shucayb badhe wa qasa calayhi alqasas waa halka suuradda loogu magac daray wa qasa calayhi uga warramay alqasasa warkiisii iyo sheekadii qaala markaa waxa uu yidhi shucayb baa ku yidhi laa takhafa cabsan najawta min alqawmi aldaalimiin waad ka nabad gashay dulmi falayaashii saalix wanaagsan oo awliyada ilaahay ka mida inuu yadaa muuqanaysa ducadii in loo aqbalo uu sheegay qaala rabbi najinii min alqawmi aldaalimiin ayaa ahayd ducadiis isaguna jawaabtiibuu siiye waxau ihi najawta min alqawmi aldaalimiin sidaasay tahay oo qofka hargaha looma sii tuuro lama baceeyo dejin baa lagu sameeyaa qalbigiisaa la dejiyaa si aan idminaanku uga lumin wuu saraarkiibu ka mid noqday waa agdegay dabeedna hablihii mid ka mida baa tirawday qaalat waxay tidhi ixdaahumaa mid ka mida hablihii tay doonaysa haato tii yarayd iyo tii weynayd mid kasta yaabat ista'jirhu aabbow shaqasii bay tii aabbo shaqasii ina khayra man qof waxa u khayr badan ista'jart cid aad shaqasiisa waxa u wanaagsan oo u fiican alqawiyu alamiin alqawiy ka awoodda badan alamiin ee wax lagu aamini kara bay tii nin aqoon iyo awood iyo ammaano leh kaasaa u fiican marka halkaa waxaa ka muuqanaya inantu in ay caashiqday muuse her rag iyo dumar sida rag waxu caashiqmayla dumarkuna waxu caashaqaanay waana fiicanta inay qofku baadi doonato qofkii dhaqi lahaa caruurteeda ee aabba u noqon lahaa iyadii caruurteeda dhaqi lahaa waanay dhacaysa waktigii salafkii ceebna maaha laakiin innaga waxaa malaha ceeba gabadh wax jeclaatae waxaan leeyahay tawaxdiida ayaa ammaanata wax jeclaatay inay nin wanaagsan jeclaato oo ahlu diin oo dee muwasafaadkaa lihina waxaa la yidhaha xaggay ku ordaysaa ay ku qadimantahay bay dad way la yaabayaan macnaha waxaa kaloo ka muuqanaya halkan cidda shaqo loo diranayo sifaadka lagu xulanayo inay ka mid tahay awoodda uu leeyahay shaqadan iyo ammaanada maxay ka aragtay awooddiisa iyo ammaanadiisa culimada waa kuwa qaarkood kutubooda ku qora yidhaahda dee qofkaad saacad ku garan weyda sanad kuma garatid baa leeyahay inantani dee qof il dheer baa heedoo fatanadii aabaheed wadatay iyo baraarugsanaantiisii dee ilaan ambiyada ilahay wuxuu ka dhigaa dadka ugu fariidsani markaa waxay eegtay shaqadiisii iyo howlkarnimadiisii iyo laba waa muuse qawi haaye ammaanadana dee ninka intaa inan ay soo wada socdeen ee aan waxba odhanin aan waxba ku darsanin in uu aamin yahayna intaasay kala baxday halkaa wuxuu ka arkay aabaheed inaynan inantani inankan calmatay buu arkay isla markaana jilib xidh ay doonayso jilib xidhka malaa dhalinyaradu ma yaqaanaane berigii hore waxaa marka nin caalima ama qur-aanka aada u yaqaanaa uu beel u yimaado ayaa waxaa la jeclaysan jiray qur-aankiisa iyo cilmigiisa iyo siduu dadka waxu fahamsiinayo dabeedna waxaa la odhan jiray warsheekha ha laynoo jilib xidho jilib xidhkaasna waa in inanna loo guuriyo aqalaba daryaalaana loo dhiso xoolihiina loogu qoofalo markaasuu dabeetana diinta dadka ku baraya oo jilib xidhka waa kaas marka muuse in la jilib xidho inantani doonaysaa laydhkaa cagaaran bay soo shidatay aabaheedna wuu la fahmay ficlanna waktiga ay dumarku arrimahan oo kale ku jiraan waa arrin iska xasaasiya way muujisanayaan laakiin ma caddaynayaan siiba markay inan tahay waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam carmasho waa in codkeeda la helaa marka loo guurinayo cid loo guurinayo laakiin inanta idnuha sukuutuha fasaxeedu waa aamuskeeda buuri waa ka shaafici markaa qaacido sameeye ah laa yunsabu lisaakitin qawlun walaakina sukuuta fii macrad alxaajati ila albayaani bayaanu laa yunsabu lisaakitin qawlun qeybta hore qaacidada waxay carmashay khusaynaysa oo qofkan aamusay cod looma nisbaynaya maadaama cod laga doonaya laakina sukuuta fii macrad alxaajati ila albayaani bayaan meel hadal looga baahan yahay hadduu qofku aamuso waa warcad weeye waxyarkaasaa lagu qaadaya aamusana joogo codkiisu ahaa marka sidaasay tahay inantii wuu arkay inay ku turqatoy doonayso dabeedna wuxuu isku daray inuu codsigeedii labada dhan lahaa mafhuum iyo manduuq buu codsigeedu lahaa mid manduuqo ay ku dhawaaqdo inanka in shaqo la siiyo iyo mid laga fahmayo iyadana in lagu meeleeyo ah labadiiba wuu ku howlgeliyey markaa muuse qaala dabeetana wuxuu ihi innii uriiddu waxaan doonayaa muuse an unkixaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya haatayni labadayda hablood ee kuwan ah middood ixdabnataya labadayda hablood middood haatayni ee kuwana mid ka mid a ma tii yarayd bayd mise tii weyne maxaa ku tacalluqa inagu ma odhanayno in la isdhaafiyaa ma banaana soomaalidun baa idhaahdee ta yare hadday calaf hesho saddexda u yari waa la guurin uun oo lagu xidhi maayo kuwa weyn oo lama odhanayo kuwa weyn baa murajabaya ayaan la dhaafi ta u yarba ha ahaatee mid buu midun buu isagu sheegay saasaanay tii calaa an taajuranii in aada ii shaqayso thamaaniya xijajin sideed sannadood sideed sannadoodna waad howlgeli marka waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa marka zawaaj iyo guur ay noqoto inanta raqbadeeda iyo rabitaankeeda in la tixgeliyo waalidka waa la eegayaa idankiisa iyo ogolaanshihiisa inantana waa la eegayaa laakiin lama afduubayo lamana ijbaarayo waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa meherka inuu noqon karo manfaca waana sida dee sharcigeenuba qabo wey manfaca taasoo macnaheedu uu yahay sida uu maal u noqdo meherku ayuu u noqon karaa wax dheef ah oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninbuu ugu guuriyey qur-aanka intuu xafidsay inuu gabadha baro usawijukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxaan kugu guurinayaa gabadha qur-aanka intaad taqaan inaad barto ama luqaddhe cilmi iyo wax farsamo ah oo qofku uu yaqaano inuu gabadha baro dabeedna meherkii manfacadaha noqdo marka xoolahan uu raacayo manfacada ka soo baxaysa ayaa meher noqonaysa saasuu ku howlgelayaa nebi muuse waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa waxaa la yidhaahdo shaqadu inaan ahayn wax la fududaysan karo oo aan la odhan karin nebi ilaahay buu ahaa muxuu qawsaar u noqday ama ciidan u noqday waxaa ka xun isagoo cid bani aadama gacmaha hoos dhigta oo dawarsada rasuululahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam waxaabuu tilmaamayay inay kooras kusoo gelayaan ambiyadu xoolaha raacidooda maadaamau arigu yahay wax aada u farhara badan oo mid goosmo iyo mid meel gala iyo mid xoolo kale ku darma dadkuna noocaasuu farara uleeya la hogaaminaya dabeetana cidda xoolahan xamishay iyo ariga sidan u daciifka ah raafyaraha kalaa dadkan isku wadi kara fararaha leh sii jeeda soo jeeda idan markaa shaqaduna inay runtii tixgelinteeda leedahay ayaa qisadu ay muujinaysa nabigana waxau yihi fain atmamta cashran haddii aad toban dhammaystirto fa min cindika waa agtaada ixsaan ka yimi anigu sideed baa shuruudutay laakiin toban sano haddaad xoolahan raacdo waa samafalaad samaysay wamaa uriidu ma doonaya an ashuqa calayk inaan ku dhibo ma doonayo oon ku kadeedo ee hawsha ma kari karaysa satajidunii waad heli doontaa buu markaa muuse ku jawaabay satajidunii buu markaa yidhi saalix waxaan leeyahay shucayb in sha allahu hadduu ilaahay doono min asaalixiin kuwa wanaagsan baanaad igu heliyo muddadaa dheer ee aynu wada hawlgeli doono ku xumayn maayo buui dadku had iyo jeer ixtikaak baa jira oo dadkan shaqadu dhexdooda ay ka socotaa isku dhac baa ka yimaada laba qof oo hawl isla qabtoo badsado o dhan marka haddii ilaahay uu doono arrinkuu hagaagi doonaa buuli dadka salaax iyo wanaag ku wada socda ayaynu noqon doonaa nabiga ilaha weeye in uriidu ila lislaaxa ma statactu wamaa tawfiiqi ila billaah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib qaala markaa nebi muuse waa ka jawaabay caqadkii iyo heshiiskii oo wuxuu ihi daalika kaasi baynii wa baynak adiga iyo anigu inoo dhexeeya heshiiskaasi sidaa darteed baa islaamku tixgeliyaa wixii cuquuda iyo heshiisyaa in uu noqdo qowl iyo qoraal sida aayatu daynaynu kusoo marnay suurat lbaqara aakhirkeeda qowl iyo qoraal laakiin ila fahanuun iyo isuniyooduun iyo isla eegid iyo isagfadhiisi maaha dee hiiba kumaan odhan haaba kumaan odhan hiiba ayaan ku yidhi baa kasoo bixi doonta marka waa in qowlku uu caddaadaa warku waa inuu caddaadaa daalika baynii wa baynak heshiiskaasaa dhacay ayama lajalaynu labada muddo tooda qadaytu aan dhammaystiro falaa cudwaana calay nacaybshiiyo colaaday ma jirto haddaan sideedda dhammaystiro iyo haddaan tobanka dhammaystiro mar layba layma qabsan doono wallahu calaa maa naquulu wallahu ilaahayna calaa maa naquulu waxaynu leenahay wakiil mid xafiid oo ilaalinaya wey ilaahay bay markhaati gashadeen arrinkiina way sii adkeeyeen sidaasuu dabeedna ku howlgalay imtixaankaasuu soo maray muddadaa dheer buu halkaa kusoo qaatay kollayna dee waa saaxibu lixsaan min almuxsiniin wuxuu dhammaystirayaa muddadii dheeray inantiina xaaskiisii weeye waxaa bilaabmay kolka in la diyaariyo oo meeshii uu ka yimi iyo kuwii soo mastaafuriyey xaggoodii gurmad uu galo dadkii mustadcafiinta ahaana uu ka dhiciyo cadaaladii uu ummadii gaadhsiiyo gudcurkii uu kala dagaalamo masar lagu afuufayo faraacinadu ay ka wadeen wuu anbabaxay markaa madyan buu kasoo anbabaxay falamaa qadaa muuse alajala buu ilaha yidhi markuu muuse waktigii dhameeyey dabcan kii dheeraaba dheh wasaara biahli uu ehelkiisii la socday oo xaaskiisiibuu soo kaxaystay aanase wuxuu dareemay min jaanibi duur buurta duursiina laydhaa dhinaceeda naaran dab iyo iftiin ka baxay u arkay qaala liahlihi wuxuu ku yidhi xaaskiisii umkusuu sii jooga halkan innii aanastu naaran dab baan dareemay lacallii aatiikum waxaan mudnahay inaan idinkala imaado minhaa dabkaa bikhabarin war iyo waddada cidina tusisa aw jadwatin min annaar ama qori xuladahoo aynu baxaya lacallakum tasdaluun lacallakum tastadfi'uun si aa u dugsataan oo aynu u shidanno ama qabowga waxaynu ka shidanna aynu kasoo heli ama waddada cidina tusisa warkeed halkaa dab baa ka baxaya qofkuna markuu socdaaliya wuu jecelaya meeshii sanqariyo iftiin uu ka baxayo falamaa ataahaa kolkii uu yimi meeshii iftiinkii nuudiya waa loo dhawaaqay min shaati ilwaadi alayman dhinaca dooxa midig dhinaca midig baa looga dhawaaqay fi lbuqcati almubaaraka goobtii barakaystayd baa looga dhawaaqay ee lalahaa kabaha iska bixi min ashajarati geeda xaggeeda halkaasoo iftiinka uga baxayaa looga dhawaaqay ay yaa muusa buu ilaha yidhi ay yaa muusa muusow innii anigu ana allaahu rabu lcaalamiin waa anigii caalamiintao dhan rabbiga u ahaabaa ilahay wy ilahay baa isogaysiiyey isuna sheegay si toosana ula hadlay goobtaana ku casuumay una waxyoonaya wuu gartay kolka ilaahaysi in uu goobtan kula faqayo waa kaliimullah nuurkii ilaahay in uu arkay ayuu ogaaday dabeedna waaba la diyaariyeyba seminaarkii iyo tababarkii uu qaadan lahaa risaaladana waa loo furay iyo mucjizaadkii uu ku howlgelayo alla wuxuu ihi wa an alqi casaak ushaada sidaa u tuur falamaa ra'ahaa kolkii uu arkay qisada in badan bay waynu iska dareerinayna in badan bay soo noqnoqotay kolkuu arkay tahtazu iyadoo laba kacaysa oo sidaa u hinqanaysa oo boodaysa kaannahaa jaannun la moodo maskiisa fudud way buurantay laakiin sida maska fudud bay u dheeraynaysa wallaa mudbiran uu dhaqaajiyey isagoo sii daba jeediya walam yucaqib ma soo noqon yaa muusa buu ilaha yidhi aqbil walaa takhaf soo jeeso ha cabsanin innaka min alaaminiin waxaad ka mid tahay kuwa aan waxba gaadhayn ha cabsanin aamin baa tahay ma waxaan laga cabsanin baa ul aad sidatayoo dabeetana abeeso miciyo dheer oo sidaa isu kala guraysa oo sunteeda aad ka baqayso noqotay cajaa'ib la weeye cabsidii insaanka iskaga abuurnayd ayaa qabatay muuse mucjiso labaad baa ilaahay uu ku tababaro wuxuu ihi uslukyada ka fii jaybik gacantaada jeebkaaga geli kilinkilada hoosteeda gacanta midig geli takhruj baydaa iyadoo iftiimaysay soo bixi min hayri suu-in baras iyo xumaan la-aanteed wadmum ilayk waxaad xaggaaga usoo dhowaysaa ood usoo jiidaa janaaxaka baalkaaga gacmahaaga weeye min arrahbi cabsi awgeed cabsida ku haysaana siday kaaga ba-aysaa waxa weeye baalashaada ile gacmu waa baala leh inaad sidaa isugu soo qabato gacmihii aad kolkii hore sidaa tidhi ama aad dee saa u dhaqdhaqaajinaysa uun isku soo dhaji taasaa waxay noqonaysaa wixii kaa burushaynaya kaa buufinaya cabsida ilahay siduu doona wuxuu tagsiiya gacantii sidan ay ku iftiinta ushiina sidan ay ku dhaqaajisa cabsida ku haysaana sidanay kaaga ba-aysaabade wadmum ilayka janaaxak baalkaaga macnaha gacantaada xaggaaga usoo celi min arahdi cabsida ku haysaa awgeed usoo celi hakaa baday fadalika kuwaasi burhaanaani min rabbik waa laba mucjiso ilaahaaga xaggiisa ka yimi waa usha iyo gacanta ilaa fircawna waa mala-i fircoon iyo qoladiisii baad xaggooda ula kici innahum kaanuu qowman faasiqiin waxay noqdeen qolyo alla ka fogaaday oo mudan in loo gurmado wax la gaadhsiiyo intaasaa loo dhiibay ilaahay baa si toosa ula hadlay ammaanadii cuslayd baa loo ayaa loo xambaariyey halkuu ka yimi iyo islaantuu watay iyo wararkii o dhan lama gelin hadduu doono halkeedaasuu kaga tegay soo nebi muuseba calayhi salaam nebi ibraahimba isaguba dee kacbadu dhigay ambiye ilaahay baedo ilaahay baa u kafaalo qaaday marka ammaanada iyo xilku sida ugu culus yahay rususha ayaad arkaysa ta muhiimadda la siinayaana wata qaala markaa waxau ihi ilaahay suu cabanaya rabbi innii qataltu minhum nafsan ilaahay qof baan ka dilay fa akhaafu an yaqtuluun inay igu aaraan ay dilaan baan ka baqaya wa akhii haaruunu walaalkay haaruun huwa afsaxu minii lisaanan xagga carabka waa iga furfuran yihi waa iga aftahansan yahay maadaama dee isaguu jalaq lahaa fa arsilhu malagga u dir ama fa arsilhu dir haaruun maciya aniga i raacin rid-an isagoo garab iyo gaashaani ah yusadiqunii wuu ii jiibin ila qosollahii limaad leh marka arrinku keliyuu kaa hela iyo waa runtii waa sidaa cid kuu jiibisa marka aad hesho oo markaa kaaga rida labadu way kala duwan yihiin marka gaashaanna wii noqonaya waanu ii rumaynaya waana codsaday waa ergo walaalkii u galo tii ugu qiimo badnayd maadaama rasuul laga dhigoo loo aqbalay innii akhaafu an yukadibuun ilaahay inay beeniyaan ayaan ka baqayaa buu cabashadiisoo dhan buu ilahay u qadimaya ilahay siduu doonaha ugu habeeyo qaala ilaahay baa yidhi sanashuddu waanu adkayn doonaa cadudaka cududaada biakhiika walaalkaa baanu kuugu adkayn doonaa akhaaka akhaaka fa ina man laa akhan lahu ka saacin ila alhayja bigayri silaaxi ninkii carabkaa wuxuu laa war walaalka walaalkaa ka warhay nin aan walaal lahayn wuxuu ka dhigan yahay waran la dagaal u socda buui waa walaalka miyirka qabee iimaan iyo islaamnimo ah ku walaalowdeen kaasaa garaba cadudag cududaadaanu ku adkayn doonaa walaalkaa walaalkaa baanu cududaada ku adkayn doonaa ilaa cududda xooggay ka turjumaysa wanajcalu lakumaa waxaanu idin yeeli doonaa suldaanan awood falaa yasiluuna ilaykumaa waxba idin soo gaadhsiin maayaan biaayaatina idhabaa biaayaatina aayadaha iyaga la taga antumaa idinka waman itabacakumaa iyo cidda idin raacdaa alghaalibuun waxaad tihiin kuwo xoog badanaya oo aan cidi ciirin doonin ayaa tihiin saasaa loo ballan qaaday ilaahayna wuu u hirgeliyo waxay noqdeen iyaga iyo ciddii raacday kuwii haalibiintaha wallahu aclam